waan ku faraxsannahay imtixaankii soo baxay maanta kcda ilmahay soo biyeen haddaanahay macalimiinta alazaar marka hore horta ilaahay u mahadnaqaynaa marka labeeso waalidiintii macalimiintii iyo ardadoo dhanna waan u mahadnaqayaa haddaan ahay ninka maamulaha imtixaanka markuu soo baxay natiijada waxay kala ahayd hal arday ee uu noo helay kow iyo toban arday waxay heleen a minus soddon iyo laba waxay heleen b plus b plan konton iyo afar b minus labaatan iyo sideed c plus toban c plan hal xaba marka maasha allah si fiican uu result kusoo baxay maanta waan reeqaynaa waana sayda u dabaaldegahaynaa waxaana leenahay ilaahay amahad iskale waalidiintii iyo macalimiintii ardadoo dhan